dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maalintii labaad ka socda deegaano hoos yimaada degmada balanballe ee gobolka galgaduud dagaalka maanta oo lagu soo warinayo in uu ka xoog badan yahay kii shalay ayaa wuxuu dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo dagaalka oo maalintii labaad ka socda deegaano hoostaga degmada balanbale ee gobolka galgaduud ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhowaad toban ruux halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka balanbal iyo guriceel ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu salka ku hayaa dilal horey halka uga dhacay inkastoo colaadda waqooyiga gobolka galgaduud ay soo laalaabatay muddana ay ka taagnayd deegaanka haddana dadaalka duqeyda iyo mas-uuliyiinta galmudug marna kama marnayn meesha ha yeeshee dagaalkan ka socdaa aamiyiga balanbal ilaa iyo hadda ma jirto cid ku baxday macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta dagaalka
inaa lilahi wainaa raajicuun cabdiwaxida waxaan jeclahay in u diro dad ku dhintay walaalaha halkaas sheedaan xusay oo xiliga xun oo abaarta iyo lagu jiro hantaa welibka lagu jiro sheedaanku isku diray baan rabaa inaan dho wixii dhintayna ilahay u naxariisto wixii dhaawacaan allaha booqadhayo laakiin darro weyn weeye maalin walba in meesha darfaha oo waxa yaalla aan la garanaynin waxa isku haysta aan la garanaynin oo baadiyaha laysku laayo oo wiilasha iraan soomaaliyeed lagu baabasho dan laga gaarahayo iyo wanaag laga gaarahayo aysan jirinin waxaan leenahay carabku ha taliyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay inta ka baqdaan isdaaya waxaan kaloo jeclahay udira laba qolo dadka la yihahda alxalowil caqdi oo caqliga u saaxiibkaa inay hawshaas ku baxaan hadday joogaan guriceel iyo hadday joogaan balan iyo hadday joogaan deegaanka deriska ah hawshaas in lagu oo naartaas walcaysa la demiyo waxaan kaloo jeclaya inaan udira dhaaq labaad maamulka galmudug oo dadkaas shacabka oo ay shacabkooda yihiin doorkiina iyo ayaant ayaanta hore iyo haddeer midna doorkiina oo muuqdo sax maana arkin marka maanta waxaan jeclaya inaan doorkiina aragno oo dadkaas la kala dhex galo abaaraysan oo awalba ayagu tabcaankasoda la ahaa haddana waxa weye meeshaas ku leynhayeen lagu lagu baxo oo nabad halkaas laga adiyaanu ku talinayna
maamulada degmooyinka gurceel iyo balanbal oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen inay wadaan dadaal lagu xakameynayo colaadda islamarkaana ay duqeyda beelaha ka dalbanayaan sidii labada dhinac loo xakameyn lahaa dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay miyiga balanbal ay ku dhinteen in ka badan toban ruux hase ahaatee ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ku baxay ayaa ku guulaystay deminta colaaddii halkaa ka taagnayd cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb